والحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب الحال الحال هو الاسم المنصوب المقصر لمن دهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مخرجا ولقيت عبد الله راكبا وما شابه ذلك waxaan kusoo geysana kitaabkii ahaa masl ajlumiya gaar ahaan baabkii ah mansuubaat alasmaa waxaan soo qaadanay mansuubaadkii almafcuulu bihi iyo waxaan kaloo soo qaadanay almasdaru iyo waxaan kaloo soo qaadanay darfu zamani iyo darfu lmakani maanta waxaan gabagelaynaa halkan waxay yidhi alxaal xaalku waa maxay xaalku luq ahaan sida soomaalida utaqaano kaadhow yahayo waa xaalada iyo hay-adda iyo qaabka qofku markaa kusugan yahay ayaa xaalka la yidhahda kayfa xaaluka xaalkaada waa shanigaada waa se waa ka luq ahaan hadii la yidhahda hadeer laakin xaal maxaa laga wadaa hadeer xaal waxaa laga wadaa ui shiiku alism lmansuub ayaa la yidhahdaa waa ism marka hore xaalku waana mansuub almufasiru weliba ismkaas oo almufasiru ah mid fasira maxbuu fasiraa maxuu fasiraa liman bahama wixii qarsooma oo min alhay-aati hay-adaha iyo qaababka ah hay-adaha qofka uu kusugan yahay hadday tahay farax hadday tahay caro hadday tahay beri hadday tahay saad hadday tahay fadhi sifada qofka uu kusugan yahay ayaa lagu fasiraa waa ismu mansuuba oo sifada qofka uu kusugan yahay lagu fasiro ayaa waxa yidhaha xaal kaasa xaaliga waa in qofkii la sheego ee haddana qofkii loo bahdo in la fasiro xaalkii oo kusugnaa qaabka kusugnaa ee qaabkii oo kusugnaa sheeginta la sheegaya xaala misaal ahaan waxaa leeyahay jaa zaydun raakiban jaa zaydun raakiban zayd ayimi zayd marka wuxuu imaan karaa soo lugeynaa iyo soo gaadisaara soo maarka marka waxaa tii jaa zaydun zayd ayimi raakiban xaala u yahay mid gaadiid saaran marka raakiban maanta waa maxay waa xaal waayo waxay maaragtay tafsiir u tahay qaabka uu sayku yimi iyo xaaladaha say qaabka sayku imaanayo ayay tafsiir u tahay haddii la yidhahdo jaa zaydun zaydaa yimid maashiyan jaa zaydun zaydaa yimid maashiyan maxaa laga wadaa isagoo socda ayado maashiyan maxay noqonaya maanta xaalay noqonaya waayo qaabki uu sayku yimid ayay ku sakri ayadana xaalaa la yidhahdaa laqitu muxamedan maxamedaa la kulmay jalisan laqitu muxamedan maxamedaan la kulmay jalisan jalisan maxay noqone xaalay noqone dee qaabka u maxamed kusugnaa laga raba inaa sheegto waa intaas keliya xaala kawni jalisan maxamed u yamid fadhiya ayaan la kulmay haddii aad tidhaahdo laqitu muxamedan aan la kulmay qaa'imana maxay noqone iyadana waa xaal qaabka sheegay shiku marka wuxuu leeyahy alxaalu huwa ism mansuub wa ism mansuub almufasiru fasira liman bahama wixii qarsooma in bahama wixii qarsooma oo min alhay-aati hay-adaha kamid ah in bahama lafdiga xooga culamada qaar a waxgeliya carabiyahaan laakiin lafdiga sheekhaan udiinina naxw qawlika jaa zaydun zaydaa yimid raakiban xaalow yaa mid gaadi saara raakiban maanta jaa zaydun ficli faacil waay raakibanna waa xaal waana mansuub calaamatu nafsihi afad af warakibtu lfarasa faraskii ayaa fuulay mudrajan xaalow yaa faraska mudraj faraska hadii la fuulo ama farasku marna midka horeysan loo garaa midna marna midaan ka horeysan soo mara mudrajan waxaa laga wadaa midka horeysa koorahana waa maxay kooraha waxaa la yihahdaa shayga liijaanka maaha xariga maaha waxaa la yihahdaa shayga faraska markii la fuulaayo laiska xijiyo faraska guudkiisa iyo dhogortiisa heryada ma layihaha heryana waa la yihaha heryada awrta la yihaha faraska waxa loo isticmaalay waa awrta loo isticmaala magaca awrtana maxaa la saaraa dameeraha waa sunuun kayr lahi marka calaa kullin faraska wixii dusha laga saaraa la yidhahdaa heryana waa la yidhahdaa koorana waa la yidhahdaa waa la ramasoma kaasaa la yidhahdaa waay kaadhowdahay way lamid tahay mootooyinka mootooyinka soo lama fulo mootooyinka soo isbuunya male bartinaara isbuunyo korka bambiira ka saaran kasoo mootooyinku male haddii isbuunyadaas la fujilahay maxaa soo dhici lahay birkii mootada soo dhiciyeed ma la fuuli lahaa waa lagu dhig muda lahay marka sidaa waa u koo waa kooraysantaa mootada maanta koorahaasaa laga wada koorahaasaa laga wada oo fa- far- fardaha waa la saaraa marka farduhu waa xayawaan waa nagleen iyo geelu laakiin laba daaqaan laba daaqaana markii la rabo in la fuulaa la saartaa kadib si salka ugu qabto kadibna waa laga dejiya markaas labada sin cadaysina la yidhahaa markaas waa kugu waafaqsan cadaysina marka rajibtul faraska faraskiyaan fuulay in asagoo cadaysin aad fuushay iyo in asagoo kooreysan aad fuushay labadaba waa noqon kartaa mawtahay xaalki faraska sugnaa ayaa la sheegay marka markaasaa la yihi mudrajan xaala kuuli faraska uya mudrajan mid kooreysan walaqitu waxaan la kulmay cabdallahi cabdullahi yaan la kulmay cabdullahi markaad la kulmayda ma socday masuwa gaarigu saaraa raakiban xaaluya gaadi saara raakiban iyo mudrajan midka kamida maanta waa mashhuur waana xaal carabka masjidi xarfad xasu yoma ashbaha dalika wuxuu adigta waa kibiri xaal walaa yakunu ilaa nakira xaalkaas waxaa nakiraha ma noqdo walaa yakunu ilaa nakira xaalku waxaa nakiraha ma noqdo waxaa nakiraha macrifa ma noqon karo lagama baahna maanta macrifada noqdo nakira keligu noqonay oo hadarkan raakiban waa mid gaadiid saaran gaadiidka saaran yowi yowi aa raakib raakib macrifa ma soo nakiro ya nin gaadiid saaran ma nakira ma soo macrifa laba qofood hadda gaadiid saaran ya yowi yowi aa meeladaas oo hebel waa nakiro nakiro marka walaa yakunu ilaa nakira xaalku nakira maan wax kalama noqdo walaa yakunu ilaa bacda tamaami kalaami kalaamkoo dhamaystir midna ma yimaado iyadoon kalaamku dhamaystir midna ma yimaado kalaamkoo dhamaystir midna ma yimaado oo jumladu ay dhamaystirin hadalkoo dhamaystirna ma yimaado oo hadalkooba dhamaystirin ayadoo hadalki weli qabli ku jirto oo jumladii aan waxba laga faa'iidiyey oo kalaamkuuse kalaamku waxaa ahayn lama keeni karo xaal tusaale ahaan haddar haddaad tidhaahdo laqiitu waxaan la kulmay raakiban haddaad tidhahdo si cabdullahi ka boodo oo tira laqiitu waxaan la kulmay raakib na goodo raakib maxay noqone mafcuula noqone si aad la kulanta isaga yaaba marka xaal la dhihi maayo xaalkiisagaalimi marka waa inaad sheegto hadalka dhamaystirto aad tirahdo laqiitu cabdallahi raakiba marka waa hadal ka ziyaadaan faakihaysiga faakihaysiga waa lindhanaanta kudaarta lindhanaan oo kale wa raashinka qadada lindhanaanteedii oo kale wa qofkii qadada lindhanaan ugu yidhaahsan yeeli maxuna maamiye de qada lama tilmi leedaha haddii lindhalaa la siiyana wa alxamdulilah wax siyaada marka raakiban xaalku wax ka siyaada walaa yakunu ilaa bacda tamaam kalaami kalaamka dhamaystir mina kalaamka dhamaystirkiisa kadib maana wax kale ma yimaado walaa yakunu saaxibuha ilaa macrif saaxiibkeed waxaa macrifaahina ma noqon saaxiibkeed waa maxay saaxiibkeed yuu yahay waa kii la xaaleynayo wax laga sheegayo kii la xaaleynayo wax laga xaaleynayo macrifo maana wax kaas ma noqon wax laga xaaleynayo masalan laqiitu waxaa la kulmay cabdallahi raakiban cabdullahi maanta waa maxay saaxibulxaalku waa isaga wax wax laga sifeyn oo xaaladiisa la sheega waayo waa cabdullahi cabdullahi maanta ma macrifa mase waa nakiro macrifo waayo maxaa u diriida macrifo yahay ismu calam waayo raaytu rajibtu lfarasa mudrajan ali awey saaxibulxaalki awey waa alfaras macrifa mase waa nakiro ya aras marka waaa la yidhaha fardaha faras kamid al alfaras fardaha kamid miya faras la yidhaha ibnu calam waa suuriya dadkaan baduga duwan taha waaye ya adi maxaa marka waxaa loo yihi walaa yakunu ilaa macrifa inuu macrifa noqdaa la rabaa maxaa hadda waala nakira tri ya ya sheegay ya sheegay she dashku ma fiicno iska dhaafate dash ma fiicno alaga asalka farasku waa nakiro laakiin hadda maxaa galay alaga daashu maxay ka dhigtay macrifka ka dhigtay marka waa macrifa taas walaa yakunu ila bacda tamaam lkalaami walaa yakunu saaxibuhaa ma noqdo ilaa macrifatan macrifa maana wax kale ma noqdo intaas waa intaa soo maa saddex qaybo xiray oo wuxuu yihi walaa yakunu ilaa nakira xaalku asawdaas naajis waa nakiro sidoo kale hadalkoo dhamaystir mina xaalku ma yimaado oo marka hadalku dhamaystir ma kadib u yimaada sidoo kale saaxiibkeedna waxaa nakiraaha ma noqon waxaa macrifaaha ma noqon saaxiibkeed baabu tamyiisi tamyiiska baabkiisa qaala tamyiisu huwa ismu lmansuub almuxasib liman bahma min azawati نحو قولك تصبغ زيد الحرقة وتفقى قصر شحمة وضاب محمد النصر واشتريت عشرين غلاما وملكت تسعين نعجة وزيد أكرم أكرم منك أبا وأجمل منك وجها halkaa waxaan ku wekelaynaa haddana shay shay kaloo la yidhaahdo atamiyiz waan ku daraynaa maadaama kii hore xaalka uu fududaay kanina uu ka agdhow yahay xaalkaas oo wax la wadaago tamyiizka asal ahaan sicitaankaa la yidhahda waa sicitaanka hadeer meesha maxaa laga wadaa tamyiiz tamyiiz waxaa laga wadaa alismu almansuub waa isku waafaqsanyi soo maha almufasiru haddana waa isku waafaqsanyi soo maha xaalkiis waafaqsanyi waa isim oo mansuuba oo fasira liman bahama wixii qarsooma oo ah min adhawaati daatooyinka min adhawaati daatooyinka iyo heesanka iyo maaragtay xaqiiqada sheega kii hore oo xaalka ahay almufasiru liman bahama wuxuu ahaa min alhay-aati qabab kan laakin daatadii ka hadla shay daatada ku tacalluqoo ka hadla jirka shay ku tacalluqoo ka hadla shaygaas laakin waxyaabaha lagu sifaysan shay kamid oo ka hadlaya marka tamyiiz waay kan tamyiizaa la yihahda tamyiizku marka waa sicitaan shay mujmala oo la sheegay mararka qaar waxaa laga yaabaa in la rabo in ijmaalka laga saaro oo shay gooniya lagu khasiso matalan shay waxyaaba badan ay wadaagaan la sheegay markaasa waxyaabihii shaygaas ay wadaageen wax kamid a ayaa la rabaa in la sooco shaygaan lagu sooco waxyaabihii wax kamid a shaygaan lagu sooco markaasa waxaa la keena suuritaanka suma soocaas waa marka tamyiis naxu qawlika tasababa zaydu zaydaa shubmay zaydaa shubmay sida shubma maxaa laga wadaa dabba waa shubma waay dabba waa shubma marka zayd waa shubmay maxaa laga wadaa maxaa ka shubmi kara shay maxaa ka daadan kara diig waa daadan karaa idinti waa daadan kartaa wax kale waa daadan karaa maaragtay diig baa ka daadan karaa diidaa ka daadan karaa soo maha intaba inta waa suurtagal inay ka daataan waxaa la rabaa marka in la fasiro oo la sheego zayd wixii ka daata soo ma zayd wixii ka daata in la sheegaa sababa daydi wardid waa subma waa qubmay maxaa ka qubma ninkii caraqan alay caraqan min caraqin wuxuu ka submay xagga diig intii kale meesha ku baxday soo maama maanta dhihi mayed ninkii madiya ka daatay madiina ka daatay wax kala ka daatay dhihi mayed ee wax ka subma maanta maxay noqonayaan waa diig marka tasababa zaydun tasababa waa ficil maadi zayduna waa faacilkii caraqanna waa maxay tamiiz waa mansuub wa calaamatu nasbihi albabr وتفقى بكر بكر ايا بالدلاعي وتفقى بكر بكر ايا بالدلاعي بكر عبد الله او دلاعي ما دبري اخو دبري او دلاعي ما رأيتي ما لا دلاعي ما ميرا كقرحتي ما قو دلاعي او دلاعي ايو او دلاعي مرقا دوري شحما من شحم حاجة حير تدرتي حير تدرتي حير لعيد حير تدرتي سود دلاعي حير تدرتي حير ما الله دلاعي على لا والله ما تنساش هذا كنت بسالة ولا تفكر يعني واقع حي لقى حي حي مركز قرح أنا واحد سوء هارس هاكري مركز مركز شحما اللي يجي حال وقي لقرحي شحما الوقي مركز تمييز وتصريح وطاب محمد عسى الله ملا وطاب محمد محمد وهو هناك سنادي حكوا هناك سنادي محمد حاجة هناك سنادي حاجة عاصم مجيلة نايم مكاسو عاصم هذا maaragtay ma dhagalahay markaasuu lagi uraysteen ma indhaha hanuuma ka qabay markaasuu uraysteen xaggaa ninkii maxaa ku baxayay meel kale laga hayay markaasuu yihi nafsa min nafsi xagga nafsi xagga nafsi ku hagaay yani qalbigiisaa degay waa qalbigay naftiisa waa wanaagsan tahay welwal werdaha midna ma laha nafsa min nafsi qalbiga kama jiraan marka qaaba maxamedun waa ficli faacil nafsanna waa maxay waa tamiyiz washtaraytu waxaan iibsaday عشرين نجسد لباتنا نجسد لباتك أسوامع لباتك أسوامع واشتريت عشرين من لبات الموبايل بنتسي من لبات الراديو بنتسي من لبات الكتابة بنتسي من لبات الشاشة بنتسي من لبات العاملة بنتسي من لبات الأدوانة بنتسي سو أنت وصلت قال ما شيء مركب على ربع مفسر شيء يستاهل تأديب وحي شيء تأديب سيد وحي ويا شيء هو مفسر هذا مركب دوري واشتريت وان عشرين لباتنا نجسد وغلاما من غلام أضمع وغلاما أضمع لبعثنا أضمع شيء مرك لبعثنا كي هراء هو مرك هراء لشيء هو نيو بوي ولبعثنا كان أي عيان لها هذا ما كبح إشكالك وكبح وحل شيئين غلامين فاشتريته وفعل فاعل عشرين نوامحي عشرين نوامحي عشرين واشتريت واحد عشرين عشرين عربي ومنصوب على مسلمه الياء غلاما نوامع مانته وتمييز وأبابه كجنة غلاما وتمييز منصوب على مسلمه الفتح وملدت وحا حنطي تسعين تقاشنا تقاشنا تقاشنا مبورة من كذي ما تقاشنا ماركتي قرية من كذي ما تقاشنا برية من كذي نعم من كذي تقاشنا كان من كذي وانا شو هو في شو هو على ذوي ومرضت وحن ملكيون حنطي تسعين تقاشنا ونعجة من نعجة وحد الصبينها صبينة وين نعجة ولا صبينة صبينة بحال إله إله إله إله ilaa weliba kuda yaryalaa la yidhaha marka tisciina nacja ilaah waa ariga midka madaxa madowaa tisciina nacjatan waxaan hantay sagaashan ilaahaan hantay sagaashan ilaahaan marka sagaashankii aada hanatay oo aada yeelatay oo aada milkiday wax kasay geli jirin laakin hadda markii nacja la yidhi inti kale waa la socoa inta kuwaali fahmi soo maa mafhuma hadalkaas wazaydun zayd akramu minka saasaa la yidhi وزيد زيد أكرم منك فمنك واجب حوك وانا سين كا أبا في عني هاي كا أولي في عني هاي ما سيا كا في عن مكان معلم في عني هاي مكان أسولي بيجي في عني هاي زيد حوك في عني مكان بفوت في عني هاي واحد لا في عني واما زيد منك ليرا أكرم منك ليرا وكا كرام بدني حوك كرام بدني حقا كرام وكتني أبان علي حقا أبا والله سعيد سيكر ولا قصار ماشي aban xagga aabuhu kaaga fiican yahay isagu nin ahaan laba nin aa aduu waa fiican taasna waa fiican yahay laakin wuxuu kugu dhaafay hooyadana kuguma dhaaftay barashada kuguma dhaaftay xagga kuguma dhaaftay laakin wuxuu kugu dhaafay aaba u gargaaro oo u dadaala oo wadaad oo wanaagsanayo kalekan adna mid faajira ku dhaf marka uu kaa fiican yahay xagga aaba zaydun marka hebel iyo hebel fahmayn hebel hebel lagama wado ee waxa laga wada saalo guda laga wada wa zaydun zayd akram waa ka wanaagsan yahay ninka xagga aban xagga aaba waa ka wanaagsan وأجمل وكفر بدنيا منك حق هذا وكفر بدنيا أجمل منك زيد وكفر بدنيا حقوك يقر بدنيا روح ما ربنا ينوصى حقوك يقر بدنيا مكان قرحي هاي مكان قرحي هاي مكان بدر قرحي هاي مكان دعم قرحي هاي مكان جير قرحي هاي مكان وجه قرحي هاي حقوك يقر حي واسمع فقال وجها حاجة وجهك وجها حاجة وجهك لا قرحي ما الكلام وجها حاجة وجهك يا سيد لا قرحي هاي marka maanta waji iyo aaban labada midka soo kamida waa maxay waa tamyiiz waa maqsuub calaamatu nafsihi alfatxatu marka ashyaadaan oo dhan waa tamyiiz waxbay soocayaan kulligood shayga marka wax sooca oo saasan u sooca weliba daatada wax ku tacaluqana sooca iyo nisbada iyo waxyaabaha lamidka ayaa waxaa la yihahdaa tamyiizka bali baabka marka sheekhu wuxuu ku badiyey misaaladii misaaladaas marka wax badan aa lagu fahmi karaa على كل تمييزكو واسم منصوبة وفسره وحبها خرصون لواتا لواتا لكريم كان ويشوف مرك ولا يكون إلا نكرة تمييز كاسي نكرة ما روح كلمنه خسر هذه لي تصدب زيد عرقا عرق من نكرة ما سوى معرفه أي شيء عرق من نكرة ما سوى معرفه نكرة واحد يقول أسمه نكريم ya a dad badan waa wax shubmay waay qofka waa waxay rabaan inoo karaan wax shubmay marka waa nakiro waay haye ninka la yidhaha yaxya yaxya maxaa calaamada maxaad kala ku garan kartaa inuu nakirey a yaxya yaxya adigo maxaad kala ku garan kartaa inuu nakirey ya عرفة آه. يا عرفة معرفة يا آه. عرفة ومعرفة أول يحييك الأول يحييك الفهيك الأول أنت و أنت رسول أنت يحيي لا تنسى أشكو هيدا غرب oo maanta waa ma nakira soo arag nakiro waa axsanta kow marka hore aqan waxa uu sheegay waa intiisu ah waa nakiro waana waxaa lagu gartay inay nakirata waxyaabaa lagu gartay waxaa kamid ah inay carabka uu shay gooniya u saaray ee dhiig kasta u yihi wuxuu rabaa ka baxa dad iyo dameer wuxuu rabaa ka baxay waxyaabaha kale lagu gartay waxaa kamid ah al alcarab waa leeyi kara soo mara alcarab waa leeyi kara marka waa nakiro walaa yakunu ilaa nakira kamis waxaa nakiraah ma noqono washtaraytu cishriina cishriina labaatan ayaan iibsaday labaatan kuma nakira mase waa macluum labaatan kuma nakira mase macluum ah labaatan iyo labaatan nakira waay labaatan waa labaatan ke labaatan annaga nagamid ahaa ma labaatan baabuurkas kamid ahaa ma labaatan geeda ahaa waa nakiro walaa yakunu ila bacda tamaami kalaami kalaamku markuu dhamaystirmo kadib maahan kahor ma yimaado kalaamku markuu dhamaystirmo kadib u yimaada xaasibuu la mid yahay kalaamku markuu dhamaystirmo u buuxsamo oo aan hadal baahi aan hadalka aan hadal kala baahi loo qabin ayaa faasideysay ahaan loo keenaa ogaada marka xaalkay kamidis waxay ka yihiin in mid kastoo kamid ism yahay mid kastoo kamidana mansuub uu yahay mid kastoo kamidana ou yahay mid wax fasira iyo in mid kastoo kamid ou yahay nakiro iyo in mid kastoo kamid uusan imaan karin ilaa hadalkuu dhamaystirmo ذلك سمع المرأة سعيدة نبرة قال باب حالي الحال هو اسم منصوب واسم منصوبة المفسر لمن بهم يفسر لمن بهم من الهيئات قابل خارقت وحكم إلى أوقف صومي نحو قولك يا زيد راكبا زيد أياه من حال كوني راكب وركبت الفرس مسرة الحال يا فرس ما رحمت وريته ولقيت عبد الله يا لفظ الميراكب حالي وما أشبه ذلك ولا يكون إلا نكرة نكرة معنى وكلام منه قول مارك حالك ولا يكون إلا بعد تمام الكلام الكلام كله ما يمكن منا مجمع له. ولا يكون صاحبها صاحب الحال في شيء حال كان لا يحال إلا إلا معرفة معرفة معنى وكلام منه التمييز باب التمييز التمييز هو الاسم المنصوب هو اسم منصوب عن مصدر يمثل لنا معنى من ادواته وحيابها خصومه ذاتيه يعني وحيابها ذاتيه كاشكال كلام قال يا حبيبي يمارس بنوع الشيء نحو قولك تصبب زيد زيد ياشر ما حرق الحق حرق ايوه إيسك وتفقى بكر بكر اياد الله الشحمة برور لك الله وطاب محمد محمد اياه ونالسنا هذا نفسا حاجة نفسك ونالسنا هذا واشتريت وحن يسد عشرين غلاما لباتن أدون اياه يسدي وملكت وحن عن تسعين لباتن ونعجة من نعجة وملكت وحن عن تسعين ثلاثة ونعجة إذا أخ وزيد زيدنا أكرم وكاونا السيئي منك أرم عقابا هذه غفو نسكع يسعي بحلو أو مشغولو ملكو فكرو أما هو حافريو أما هو حاجة يسيس لمدوا وهو السيئي وذلك وحضنا هي هذه مرمى كعيش تكتو وحالمية با وحاو كل واقع يوحو وقنا يكلم لبيه وقل سامك لما شاء هذا هذا اللي كان وذلك هو مرض التسعين اللي لا شمله وعوقا سواء مغيا مكان سواء يسوي إلا تجمع عمر هذا الرجال في هذا يحيي كل عيلو كله قف مارك تي ما كعشر الوجه وسألها خارج الكوس مع عيانا عيلو استقامنا اللي هو يعني استقامنا قف ده معاكم مع عيانا واي مشوش كعيلا للأسف ما كع مارك عن ضضع يويات كعقلنا أنت الواحد على جربة أنت يرتو عشر الوجه ومستعدين هي حالة يا بس كتير سنة كتير فالت كتير دباسة كتير duruufaa gaar ay mid caam ugu waa jiraan oo dadka qaala marka laakiin laba bilo inta yarta wax jirada lagu jiro ee salaada cibaadada halaba bilo cibaadada lagu jiro kaliista inta salaada wala tiira min saxda la yaftar la marka la subay وزيد أكرم منك أما هو كونتين وأجمل منك وجها حاجة وجهنا إذا كونت يا مارك والله سبحانه وتعالى الله أعلم فاكر ولا يكون إلا نكرة نكرة معنى وكرمان ولا يكون إلا بعد كلام كلامين كلام ضمنات منه ميمر والله سبحانه وتعالى على الله وعلى الله